wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askari ka tirsan dowladda federaalka uu si bareer dil ugu geystay nin carruurtiisa u adeeganayay ninkan oo lagu magacaabi jiray gacalow ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay xaafadda buundooyinka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho iyadoona la sheegay in ninka loo dilay lacag saddex kun oo shilin soomaali ah durbadiiba waxaa goobta lagu dilay soo gaaray dad aad u fara badan iyagoona ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen aboo wiilkio barafoo laamigaanka doonta gurug intoo deganaay barafoo laamiga u doonta waxuu dhahay saddex kun oo wate oo barafka u doonta saddexda kun waxuu dhahay saddexda kun isii haddee saddexda kun oo dhahay barafaa kusoo doonta waxaa ku gadanaya ani farmashiyaha uu gadanaya isii oo dhahay saddexda kun waa ku siinayo dhahay anaaba ilmi barafaa usoo doonta caana iyo qasan waxuu dhahay geeskaas ee inoo istaajiyo dhahay haddee saas ee qorigiyoo ku aadi qorigiyoo ku aadi xabadiyaa ku dhacda afaroo ka tage cadaalada u baahannahay aan habaryartiisa ahay waxba jawaab ma helin waxay saaxiibba ahaaye ma laha baad waa lacag baadoo rabe annaga cadaaladaa rabnaa cunuga inoo cadaalad ka helo sidoo kale ninka la dilay nin ay saaxiibo ahaayeen islamarkaana ay isla shaqaysan jireen ayaa dhankiisa ka warbixiyey dilka xalay loo geystay saaxiibkii xalay waxaa dhacday dhacda aad iyo aad u xun waxaan aragnay wiilaan iska soo kornay aan iska soo barbaarnay hal xaafadaan wada degnayna horteenna lagu dilay xalay waxaan dalbad dowladdana waxaan ka codsanaya in cunugaas xaqiisii iyo ee u soo dhiciso cunugaas gacanka xaq daranaa dishi xalay bilaa dembi la'aana lagu dili lacag yaroo wati oo shilin soomaaliya ilmihiisoo adeeg u soo doontay wax yar ka hor waa sheekaysanayn wax yar kadibna waa dhintay meydkiisaan kortaagnayn xalay gacanka xaq daranaa dishi askarigii dilka geystay ayaa hadda la sheegay in uu baxsaday islamarkaana ilaa hadda aan raadkiisa la haynin sidoo kalena aysan jirin cid loo qabsado waxaa maalin kasta magaalada muqdisho laga soo tebinayaa dhibaatooyinka loo geysanayo dadka shacabka ah kuwaas oo ay geysanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka